inagu intaan ku ognahay horta waxaa weeye qofka yidhaahda madaxda wax ku tagrafshay iyadaa laga rabaa evidensiga laga rabaa innaga soomaalida dhaqankayga waxa weeye waxaan ahay oral society waa lalahaa waa la yiri iyo dee caynkaasaan ku dhaqanaa anigu ka hanti dhowr ahaan waxa weeye in aan haddii corruption la sheego ama musuq maasuq la sheego in aan tiimu diro soo baara hantidii markaa meesha tiilay hadday guurti tahay haddaynu guurti tahayba in markaa baaris lagu sameeyo baarista iyo riboor baanu ka samaynaa madaxweyne sheex kuma lahanaa ee habka qashbixinta sheex kuma laha prime ministerku kuma laha ra-iisul baarlamaanku kuma laha wasiiradu sida sharciga ah kuma lahan sharci awood inay qarash soo codsadaan waxa weeye maamulka xafiiska maamulka iyo maaliyadda wasaaraddaas ama hay-addaa dowliga waa proseska soo inasheed gareyna soo bilaabaya deetana wuxuu soo aadaya wasaaradda maaliyadda ay ku jirtaa ha haddii intay wasiir warqas ka soo qorto ama hay-ad warqas ka soo qorto tira waxaan u baahnaa waxaa dee waxaad aragteen ama ka dagaalaya oo diidaya arrintaa mararka qaar way dhacdaa laakiin anigu shaqadeyda ayaan ka ilaashadaa waxa weeye awoodda qarash bixineed inaysan si qaldan u bixin isticmaalkii muxuu ahaa qarashkii hay-adda dowliga ay qaadatay habka u isticmaashay dee waxa weeye maanta nin jeebkii ugu gaari kartid nin jeebkii ugu gaari laakiin waxa weeye proces baan leenahay ilaashan la hubo